wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ku qabatay kulan looga hadlaya arrimaha cadaaladda waxaana kulanka qeyb ka ahaa qeybaha kala duwan ee bulshada mas-uuliyiin ka socda wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka jubbaland iyo marti sharaf kale kulanka ayaa diradda lagu saarayay intii uu socday sidii sare lagu qaadi lahaa arrimaha cadaaladda bulshada dhexdeeda deegaanada dowlad goboleedka jubbaland agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowlad goboleedka jubbaland cabdulaahi cabdulqaadir ayaa ugu horeyn ka hadlay ahmiyadda kulanka
sharaf iyo karaamo noo ah daana wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka inaan halkan iskugu imaanayno la tashiga qeybaha kala duwan ee bulshada dowladda jubbaland ee hanaanka midaysan ee kormeerka xabsiyada inaynu halkan ka tashanayno hanaankaas oo ah mid midaysan oo rabo dalka oo dhan in lagu maamulo qaabka loo kormeerayo xabsiyada in la tashigiisii halkan aynu ku jirno qeybaha kala duwan ee bulshada in aynu halkan maanta dood fiican insha allahu tabaaraka watacaala ku yeelanayno taladeenna iyo tusaalaheenna aan ku darsanayno qaabkaan u jihaynana ay kusoo bixi doonto ayaan ku rajoweynaha insha allahu tabaaraka watacaala kulankan waxaa loogu talagalay qeybaha kala duwan ee bulshadu in ay waxaweye afkaartooda kala gedisan iyo ra'yigooda ku darsadaan sidii loo saari lahaa hanaan midaysan oo lagu kormeeraya xabsiyada waxaad dhammaantiin ka warqabtaan in wasaaradda cadaaladdu ay door weyn siinayso arrinka dib u habeynta nidaamka xabsiyada iyo asluubta dowladda jubbaland oo run ahaantii muhim u aha adeega helitaanka cadaalad hufan run ahaantii in maxaabiista ku xiran xabsiyada ay xuquuqdooda oo dhammaystiran helaan waa hadaf asaasi ah oo ka shaqaynayso wasaaradda cadaaladda dowladda jubbaland sidoo kale in la helo nidaam casriyeysan oo xabsiyada nidaamkaasi marka wuxuu keensanayaa in la helo dhisme ku habboon in la helo qalabkii ku habboonaa xuquuqdii dhammaystirnaa run ahaantii dadaal weyn oo mugla ay samaysay wasaaradda cadaaladda dowladda jubbaland waxaa u suurta gashay in la helo xabsi casriga dhammaantiin waa ka warqabtaan oo laga dhisay magaalada kismaayo xabsigaas oo loo dhisay qaabka loo dhisay xabsiyada